waa tahay haatana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaa inoo soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya haaruun macruuf
dhacdada taariikheed ee ugu weyn ee soomaalidu ay ku faanto waxay dhacday toddobaatan iyo laba sanno ka hor markii dalka laga yegleelay xisbigii ugu horreeyey waddaniga ahaa xisbigii leegada oo dalka u horseeday xornimada sannadkii kunyosagaalboqoliyolixdankii haddaba sidee ayaa xisbigaasi uu ku dhashay sidee ayuu ugu guulaystay inuu wada hanto taageerada soomaalida maxaase dadka hadda jooga ay ka baran karaan aasaasayaashii soomaalida maanta waa mawduuca barnaamijka martida mikrofoonka waxaana marti igu ah ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed cabdi yuusuf haatanna xildhibaan ka ah baarlamaanka soomaaliya aabbihiina uu ka mid ahaa dadkii ku dhintay dagaalkii dhagax tuur ee gobonnimodoonka ee shantii oktoobar kunyosagaalboqolyoafartaniyoagaalkii ugu horraynna waxa aan weydiiyey sida s y l ay ku aasaasantay waxaa loo aasaasay yaasiin cusmaan yuusuf baa mataqaanaa horta fikradda keenay isaguna waxaa mataqaanaaye waxaa jiray afartan iyo toddoba nin oo talyaaniga oo xisbiga shuuciga ka tirsanayd oo kasoo cararay muslimiin oo soomaaliya soo galay sidaa la socotina dee shuuciyiintu marba wax kasoo horjeedeen kuma gumaysiga in isku maysay kasoo horjeedeen marka yaasiin bay isbarteen marka waxay wada dhegeysan jireen raadiyo mataqaanaaye dagaalkii labada adduunka soconay wada dhegeysan jireen waxaa dagaalkii labaad marka ka dhashay dhaqdhaqaaqyo gobonnimodoona ka dhashay oo mataqaanaaye africa iyo asia kulli ka bilowday oo gumaysiga la dagaalamayay marka iyada ayaa ay meeshiis aaraad iyo siyaasiyiina iyaga wada hadleen oo ku yidhahdee yaasiin adinka laftiina waad samaysataan bay ku yidhahdeen magara yaasiin marka firadaasu qaatay nimanka ayaga ahaayoo saddex iyo tobanka nin walba gaarkiis ayuu la sheekaysan jiray marka marka wuxuu diidanaa in ingiliisku ogaado waa weye dhalinyaradaas u dhex galay nin walba waa la sheekaysanaya dhaqdhaqaayada gobondoonka meela ka jirta la sheekaysanaya markii ogaado ninkuu ra'yigiisa uu qabo ra'yi fiican ku arko ayuu dhihi jiray war hadaanana haddaa say saas hadaynu yaalla maxay mataqaanaa kula tar marka waxay aasaaseen s w c wax la yidhahdo soomaali mis kalaba wax la yidhaaho macnuhu waxaa xisbigay diidan yihiin la ogaado la aburiyo marka muddo magaca ururka dhalinyarada oo liberalyo iyo samaysay laakiin underground oo dadka hoos laga hanuuninayo oo la gaarsiinayo xorriyadda isticmaalka lala dagaalamo ayay ka shaqaynayeen markaa kabacdi ayaa maaragtay markay ogaayeen dadku raacsan yahay dadkuna gobonimadii loo diyaashay way ku dhawaaqeen xisbi siyaasi oo s y l loo baxshay waa garta waxaad ii sheegtaa marka si hoose ugu dhawaaqeen baa tiri s y c ayay marka hore ku dhawaaqeen kabacdina s y c waxa isu rogtay s y l marka bal shaqooyinkii ay hoosta ka wadeen wax iiga sheeg iyo ololihii waxay hoos ka wadeen dadka inay yidhahaan isticmaar baan la dagaalamaya hala diyaargarooba soomaali meela joogtada ayuu dadka u diyaargaraynhayeen dadkuna waa soo dhaweyn isla markiiba dadka soomaali dad miskax furan bay ahaayeen way ogolaadeen isticmaalka in lala dagaalamo oo xorriyad la gaaro markay ogaadeen dadku aada ula jiro meel walba ay ku dhawaaqeen xisbi siyaasina xorriyad doonayaan marka waktigii ingiliiska afar dhaqdhaqaaqo xoog laha dhacay oo isku xigay oo mataqaanaaye munaasabada waaweyn oo dagaalo ah xoog laha dhacay kii ugu horreeyey kun iyo sagaal boqol afartan iyo lixdii buu ahaa markii ingiliisku uu soo rogay koodiga madax canshuurka uu soo rogay dabeedna leegadu ay mataqaan la hadashay ingiliisku wuxuu yeera odayaashii qabaa'ilka madaxda u ahaa dabeedna wuxuu yihi waa saxiix haysaan marka waa soo tashanaynaa waxaa kamid ah nin leegada oo allah unaxariista dhihi jira xuseen ha noolaato oo asagu markaa kaabaqayda ahaa qabiqoolen beelaha soomaliya mid kamid a u ah xamarka waraa dabeedna markii ay meel isugu tireen odayaashii wuxuu ku yidhi laba geeriyood baynu dhex naallaa waxaynu dooranayna midda sharafta lamisan midda aan sharafta lahayn haddaan ingiriiska ogolaanana dadkeena na dilayo leegada na dilayso sharaftaraan ku dhimanaynaa haddaynu dinada ingiriiska na dilayo sharaf baynu ku dhiman marka labadaas aynu kala dooran waxaa la adaan kugu raacmaye markaan gaalka u tagna u sheeg mataqaanaaye inay arrintaas aanan ogolayn mar gaalka u taga wuxuu yihi soomaaliya waad diideen saxiixmina soomaaliya ha noolaato sana noolaataan loo baxshay isla markiina waa la xiray muddo kabacdina waa lasoo daayey waxaa xigtay kun iyo sagaal boqol afartan iyo toddobadii waa gartay dagaalka kalena goormuu ahaa waxaa ku xigay dagaal duqa magaalada xamar wuxuu ahaa goobesa goobesa olii jira talyaani buu ahaa mataqaanaa marka wuxuu abaabuli jiray mar walba axsaab borotalian oo isticmaalka la jirta xorriyadda kasoo horjeeda oo leegada kasoo horjeeda dabadeedna wuxuu abaabulay nimankii yamaniinta kasoo jeeda carabta ahaa oo ku yiri mataqaanaaye adinku waxa weeye waxaa tihiin mataqaanaa isheeg dadkii sayid barqash oon dalkan annagu aan u haynay dadkeed miyo baadiikiiba dalka qabsanaya marka waa inad la dagaalantaa marka yamaniintuna marka xoog bay ku lahaayeen magaalada xamar oo maqaayadaha iyo dukaamada iyo kulliga ayagaa lahaa gaari farasyada hataa markaa taxi ahaa ayagaa lahaay oo mataqaanaa iskala ahaan jiray marka waxay sabeen gaariyaashiibay ka fureen fardihii seefahooday soo qaateen dabadeedna leegaday weerar kusoo qaadeen ma garan oo xaruntii leegaday qabsadeen leegadina waa la dagaalantay aad baa loo laayay maalinta iyada ah runtii marka waa forty seventy weeye mataqaana markay dhacaysa arrintaas waxaad ii sheegtaa marka dagaalkaas marka markuu dhacay dagaalkii dhagax tuur isagoo goormuu dhacay afartan iyo sideedii waxaa xamar yimid fort dawa cabdullaahi ciise allah unaxaysiy waftigiisi markay united nation ka tageen iyo xorriyad baanu rabnaa talyaaniguna koox ka daba diray ay leeyihiin xorriyad ma rabna talyaanina loo soo celiyo afartii dowladood dagaalkii labada adduun ku adkaaday baa soo baxay oo yiri waxaynu soo ogeynaa dadku maleegad iyo xorriyad bay rabaan mase talyaanay doonhayaan marka saddexdii beri oo hore waxaa shir socday lix xisbi oo mataqaanaa borotalyan xisbi mooye inta kale ay tahay oo calanka talyaaniga wata oo oo leh mataqaanaa isheeg ma rabno xorriyada talyaaniga noola soo celiso marka maalinta koob iyo tobanka january afartan iyo sideedii baa maalintii leegada oo maalinta xaawataakada dilaya weeye talyaaniga marka wuxuu soo diray borotalyankii leegada weerara biyiri dabadeedna xaawataakii ku dhufteen oo markaa joogtay xarunta leegaduna waxaa ku sirsanay meesha guriga ummadda iyo hadda ay ka dhisan yihiin meel walbayna sagaatin si awoodooda u aragto markaas ayaa horseedkii leegadu waxay u tageen waxay xarunta waa la qabsaday xaawataakana waa la dilay leegada weerar bay soo qaaday konton iyo laba talyaaniga dileen markaas magaalada xamarna leegada qabsatay kuwii borotalyankana waa carareen soo baawarkii marka markay noqdeen oo ay dib u laabteen way xagga tageen way go-aan gaareen ay leeyihiin mataqaanaa soomaaliya talyaani ha loo dhiibo markay u diyaar garoobaan inay khasya qaadan karaan ha qaateen markaas ayaa ayaa ayaa mataqaanaa iyagoo diyaar noqdaan xorriyad ha la siiyo cabdullahi ciisa marka taar soo diray la yidhaahaa beella ay somali oo la yidhaaho oo codka ummadda soomaaliya uu leeyahay waxaa go-aan lagu gaara talyaani ina loo soo cesho without condition oo macnaheedu yahay inuu caburiyo dhaqdhaqaaqa goboloodoonka marka waa inaan muujistaan inaad diidadisiin marka waa forty ninkii waa shantii octoobar kun iyo sagaal boqol afartan iyo sagaalkii dagaalkaas waa dagaalkaan kuu sheegay abaha waa ku dhintay rag badan oo odayaal badan baa ku dhintay dad badan waa lagu dhaawacay xaruntii leegada mataqaana waa la xiray central committee waa la masaafishay magaaladii iyo dalkiina bandi baa laga dhigay marka waa marka cabdirasaaq iyo allah u naxariistay taarka dirayeen lawaaxa iyo ay cabdullah yuanka joo u dirayeen leeyihiin intaasoo qofood baa dhibantay intaasna waa dhaawac xaruntiina waa xiran tahay central committeena waa la masaafishay waa xiran yihiin cabdullahina meesha khudbada uu ka akrinhayo markaa la weydiiyey safiirkii ingiliiska mataqaanaa markaas u-anka joogay iyo nusaa halaysiyo lu yiri mataqaanaa arrintaa waa soo sheegayaa arrinta waa dhacday safiirkii ingiliiska marka ayaa bishii november afartan iyo sagaalkii la fadhiistay amendamenta waxa lagu sameeyey go-aankii hore oon waktiyeysnayn markaas waxa go-aan lagu gaaray soomaaliya in toban sano gudahood xorriyad la siiyo oo mataqaanaa talyaani uuna gaarsiiyo markii la gaaro lixdankii ayaa go-aan lagu gaaray waa garta marka intaan sida buuxda loo hoos tegin talyaaniga bal waxaad wax yar iga sheegtaa aragtida wadamada caalamka maraykanka ruushka ingiriiska faransiiska iyo wadamadii kale arrimaha soomaaliya xiiseynayey masar oo kale fikradihii ay ka qabeen in soomaaliya lagu wareejiyo talyaaniga waxa weeye horta marka ugu horeysa talyaaniga mataqaana in loo dhiibo wadamada reer galbeedka a qaba waxaa ingiriis dadka u leenayaa sowleegadu ma idha talyaani ma rabna ay dhahayeen soo maaha talyaaniga in laloo dhiibo noola soo celiyo ingiriiska iyo maraykanka iyo awotay iyo faransiiska leegaduna waxay diideen talyaani in naloo soo celiso waxa ingiriiska u leynayeen waxay ogolaada talyaana laydin keena ayaabay ahayd marka waxa weeye dagaalkaas dhagaxtuur waxa la waa waa dagaalkii goostay in la cayimo xorriyadda markana la siinayo markii dadkaa la laayay faraha badan oo dad badan la dhaawacay waxaasu dhaceen bishii november baa marka marka waxaa dhacayna waa shantii octoober november baa dib loo fadhiistay oo markaa la yidhi waa in la siiyaa mataqaana kudii sanaba lixdanka xorriyadda soomaaliya la siiyo wey markaasaa go-aan la gaara waa garta marka xukunkii talyaaniga sidee buu ahaa sidee buu ku bilowday talyaani wuxuu la soo galay alcar iyo weerar iyo dhibaata la soo galay iyo caburin uu raba legada inuu gurgusho axsaabada talyana sameeyo oo xorriyadda dib u dhigo ayuu ka shaqaynayey laakiin leegadii xoog iyo waxa ka sii midnimo iyo mintajima kasii qaaday talyaanigiina kuma uusuun guulaysan waxaa marka soo konton iyo afartii baa nin waxaa duqa magaalada ka ah xamar duqa magaalada maaha ama sortooraha talyaaniga xukuma mataqaanaa waxaa la dhihi jiray magaciisa ancelotti aad maqasheen riidka ancelotti baa la dhihi jiray wuxuu rabay inuu ogaado dadku maleegaday raacsan yihiin mase waa mataqaanaa barotali weeye dalku municipality malaha xamar mooye inta kale xamar keliya dowlad hoose dowlad hoosereed weliba oo dug magaala ka yahi talyaaniga marka doorasho dowlada hoose u sameeyey si uu ogaado mataqaanaa dadku maleegaday la jiraan mase waxay la jiraan mataqaanaa talyaaniga la jiraanin codadkii marka waxay kusoo baxeen boqolkiiba sagaashan ka badan mataqaanaa ayaa leegada ku guulaysatay markaa ayuu mataqaanaa ogaaday in dadku leegada la jiro oosan talyaanigu caburin karinin ayuu aad cabdulla cusmaan u yeeray oo uu ku yiri waxaan rabnaa inaanu anagii adinku heshiino oo aan collaboration wada shaqeyno oon xorriyaddii wakti laydinku galay laydinku talagalay inu siino oo markaas aynu misnaa dowlad daakil aynu soo horumarino ayaa mataqaanaa ayaa ayuu ayaa ayaa mataqaanaa collaborationahaasaa dhacay marka collaborationahaasu dhinacna wuu ka fiicnaa dhinacna qalab buu ka ahaayo waxaa weeye matalan conditionbukan waxaa ka mid ahaa in nimankii baratayanka ahaa oo xorriyadda kasoo diray maamulka la sameynaya inay ka qayb galaan ayaa ayu ayaa condition ka mid ahaa marka leegadu waxay laba buug bay lahayd buug madow iyo buug cad bay lahayd buuga cad waxaa lagu qori jiray dadka xorriyadda doonaya ayaa lagu qori jiray buugga madowna waxaa lagu qori jiray dadka xorriyadda kasoo horjeeda ballantuna waxay qof walbaa wuxu mutasayn helo lixdanka markii xorriyadda la qaato ayaa dadka lagu ballaniyey marka buuggii madooba iyo buugga caddaa meeshaasay ku dhinteen ma garan collaborationahaas tanana lala galay ayaa dishay ayaa meesha ku dhimatay marka dhibaatada ugu weyn leexashada keentana taas ayado halgankii xooga badnaa ummadii soo gashay xoogaa dhiseeta gaarsiin heshiiskaasuu ahaa ma garan dhinaca kale dee qolada mudareedka ay leeyihiin talyaani culaaskiisa iyo dhibaatadiisa aynu iska leexinaynayo iska ogolaan oo xorriyadayda wakti loogu talagay aynu qaadano oo ayay mataqaanaa qaarna waxay la war waxayay taariikhda iyaan lagu cayaarin oo adigu meesha leegada xataa ku kala jirta waa ku kala dilaacday waa la socotaa daakilka markii la qaatay aadan cabdullahi cusmaan allah unaxariisto wuxuu baarlamaan cabdullahina wuxuu noqday allah unaxariistay ra-iisul wasaare ninka la yidhaaho allah unaxariistay xaaji maxamed xuseen saddex iyo toban kamid ah ayaa waxaa loo doortay beresentkii leegada xaaji maxamedna waa dadka xag jiro oon ogolayn heshiiskaas kasoo horjeeday buu ahaa markuu xabar yimid waa ka hor yimid leegadii baa laga saaray oo la yidhi mataqaanaa isheeg midkii leegada saddex toban kamid ah waa laga saaray dad badan baa la caro gareer soomaaliya furay marka leegadu way kala jirta arrintaasina ku kala jirta arrinta ku saabsan dowladdii daakhiliga sida ugu diyaarisay waddanka xornimada iyo doorkii israel iyadana wax iga sheeg waxa weeye daakilku waxaa loo diyaargaroonahayay mataqaanay isheeg in xorriyadda wakti loogu talagala la qaato lixdankii markii la gaaro maamulku meel gaar oo sii diyaariya mataqaanaa sii dowlad loo xukumi lahaa meesha laga sameynayay marka dee lixdankiina waxaa soo biiray waqooyina waa yimaadeen laba xisbi oo xisbiga s n l iyo iyo xisbiga u s b ayana yimid oo midnimadii soomaaliya wax ka saxeixay oo xamar lagu saxeixay oo kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii labadii gobol oo midna ingiriis ka kacay midna talyaani ka kacay baa mataqaanaa la mideeyey oo jamhuuriyadda soomaaliya aasaasay marka iyada ah koob iyo lixdankiina arti loo qaaday in mataqaanaa jamhuuriyadda soomaaliya ay jamhuur hal jamhuuriyad ay tahay mataqaana waa garta leegada s y l sidee bay uga gudbeen arrinta ku saabsan qabyaaladda qabyaaladda waa ka gudbeen soomaalida isku aamineen soomaalida isku aamineen nileegaan ma sheegan jirin mataqaanaa wuxuu ahaa nin soomaaliya oo mataqaanaa aan qabiil sheegan karin buu ahaa oon loo ogolayn ninku hadduu qabiil sheegtana leegada waa laga saari jiray ama waa la ganaaxi jiray maselama haddaan kuu sheego waaga dhowr iyo dhowr iyo kontonkiibaa nin barotaliana ayaa xabad waxaa ku dhuftay leegada madax xabad kala dhacday dabadna leegadii oo dhan baa inta lasoo xareeyey baa kii la gelshayba karbanyeeriga talyaaniga ahaaba mis u yaalla markaasa marku ninku marku soo gelaya waxaa laleeyahay kii raasasay qabiilkaaga waayo markaasuu leeyahay ninka leegada dhihimaa qabiil sheegana soomaala buu leeyahy sooma gara markaasaa la dilaya inta la garaa xabsi lagu tuuraya marka nin dhalinyaro leegada kamid a ayaa ayaa mataqaana meeshi soo galay markaasaa la kii raasasay marka wuxuu raggiis xibnihiisoo galgalanayo la dilayo ayuu arkay markaasuu yidhi caawa keliya reer hebel caawa keliya reer hebel baa ray waa la soo daayo war maxaa kusoo bokay baa rag bale waa la xiray waan ka seeyey waxaan ihi caaw keliya ree hebel baan ahayn markaasaa la ganaaxay waa la ganaaxay waa mataqaanaa waxaa la yidhi waa qalad barsamay inaad qabiil sheegato ma ahayn marka waxa weeye halkaasay ahayd qabiilka wax la dugo la nacay buu ahaa dunya oo baktiga qarandin isagu ah waa gartay marka markaad aan ka hadallo wakhtiga maanta aan joogno wakhtiga maanta aan joogno miyaa ka adkaa oo ka dhib badnaa xilligaas mise dadka iyo waddaniyiinta xilligaa joogay ayaa ka howlkarsanaa kana aqoon badnaa kana wadanisanaa dadka hadda jooga waa midkii waxa weye horta dadka hadda joogaa dad jira maaha dad taariikhlana maaha dad dadkaa iyo dadkaana wax la seer dhigi kara maaha dadkaa waxaa iyadoo isticmaal jiro oo la dilaayo oo la xiraayo oo shaqada laga eryahayo oo xabsi lagu tuurayo wax walba lagu samaynayo ayay soomaalinimadooda mataqaana isaga ayay u dagaalamayeen xoolahooda ku bixinayeen oo u dhimanayeen oo wax walba ay samaynayeen dadka halkaa jirana dowladnimadii iyo qaranimadii burbursheen qabiil bay ka doorteen iyo shaqajaannimo iyo tuugnimay ka barteen ayay ka doorteen iyo jaajuusnimo iyo shisheeye inuu shaqeeyaan bay ka doorteen qaranimadii mataqaana iyo dowladnimaday dadka usoo dhinteen usoo dagaalamay marka dad la soo dhigi kara ma ahayn iyo dad sidoo toona aqoonta kuwaana aqoon badan oo tacliim badan laakiin aqoon xuna raqiibsoo waxba aan tarayn bay mataqaana meel la ogdaayaan oo qarandiisnima aan waxba tarayn marka waxa weeye wax las lasordhigi kara maaha iyo wax lasu sheegi kara maaha waxaan garanayaa dad mataqaana isheeg jirkooda leegada calaamadeeda ku xiranaya oo inta isku dilayo oo le jirkayga miaan meel kale ku aamini may calaamada leegada dadku meeshaasay gaarsiisanaya gabdhugu lama yahadli jirin inuu dhalinyaro ahayn oo leegaan ahayn oo sama xirayn calaamada leegada lama yahadli jirin canduurta kutusio ka dhaqaaqi marka dadkaas adeer waxa weye gabdhuhu munaayadahooda geli jireen iyo mataqaan dhegahooda idin jireen masruufta la siiya iyo nus leegada ugeyn jireen marka waxa weeye dadkaasi dad dad laisku nisbayn kara maaha iyo waxa sidhow midda toona marka dadka hadda jira dad dulliya weeye oo wada jaajuus ah oo wax daran ah oo shisheeye u wada shaqeeya oo liita weeye oo wax ka liita aana jirin weligeyna ma arki dad noocaan oo kaa dadka hadda jira waa gartay maxaa ugu wacan bay kula tahay ma garana wax waa dilo waa qaranka baan qaran waa qaran tagnay waxa weeye qarannimada baa naga baaba'day qabiil iyo tuugnimo iyo sarajan waxa la reer hebel baa watay hebel reer hebel baa watay hebel reer hebel baa watay hebel reer hebel yacni wax kalaba la garan maayo markaasaa nin walba wuxuu tartamaya inuu isticmaal jikada ka galo iyo waxay ka dhigeen mataqaana usan aaminsanayn dalkii dadkiisii sharaftiisa midna usan aaminsanayn haba yaraatee wax la samayn karo oo waktigaas iyo dareenkii wadaninimo ee xilligaas jiray iyo maxaanku idhaahdaa daljacaylkii iyo wadan jacaylkii lagu soo celin karo xilligaasi jiray ma jira dadka soomaalida kulli kama ay dhammaan wadaniyadii daljacaylkii dad badan oo jecel wadanka iyo midnimadaa jira laakiin organisasyoona midaysan male kalsoonidiina waa dhimatay oo is-aaminkii baa yaraaday marka haddii organisasyoon wadaniyu abuurmo oo xisbi wadaniyu abuurmo oo ururiyo dadka muwaadiniinta ah dib baa loo soo noolayn karaa wadanidii soomaalinimada qof kastoo la sheekaysido dareenka waa qaba wadaniyada laakiin waxa ka adkaaday midka ku shaqaysanaya shisheeyaha u shaqeyna danisa qabyaaladii qurb waxaa lagu dilay soomaalida sumaalsina laba qodob qabiil siyaasadeysano dershe lagu raadinayo iyo diin siyaasadeysano dershe lagu raadinayo ayaa soomaalida sumaalsina bishxaar gaasiisay dadka isku xiray marka in laga baxo soomaalnimadii qarnimada soo celiyaa loo baahay intaad ka xorowdaan qabyaalada iyo waxyaalaha lamidka iyo danaysiga midnimo iyo wadajir usoo jeeto xorriyadiini sharaftiini soo ceshada oo midooba isjeclaada oo mataqaana qaranimadiini iyo mafradkiini soo ceshada laysku aqoonta intaasaan ku leehay
barnaamijkii martida mikrofoonkuna waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa maxamed cabdi yuusuf ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xildhibaanna ka ah baarlamaanka federaalka soomaaliya ee xilligan inta aynu mar kale kulmi doonnana waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay haaruun macruuf